iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba iyo labaatanaad ee falimaha rasuullada hadalkii bawlos kula hadla yahuuddi walaalayaal iyo aabbayaalow maqla isdaaficidda aan iminka idiin sheegayo kolkay maqleen inuu af cibraaniga kula hadlay ayay sidii hore ka sii aamuseen markaasuu ku yidhi waxaan ahay nin yuhuudi ah oo ku dhashay tarsos oo ku taal kilikiya laakiin magaaladan baa laygu koriyey anoo gamaali'eel hoostiisa wax laygu baray sidii caadadii adkayd oo sharcigii awoowayaasheen anigoo ilaah qiiro u leh sida aad dhammaantiin maanta tihiin jidkanna waan silcin jiray tan iyo dhimasho anigoo xidhaya oo xabsiga geynaya rag iyo dumarba sida tan ayay igu markhaati furayaan wadaadka sare iyo waayeelladii oo dhammuba kuwaasoo aan warqado uga helay walaalaha oo aan dimashaq u sodcaalay inaan kuwa halkaa joogayna iyagoo xidhxidhan yeruusaalem keeno si loo ciqaabo oo waxaa dhacday intaan sodcaalayey oo dimashaq u soo dhowaanayey iyadoo duhur ah in dhaqsiba iftiin weyn oo samada ka yimid hareerahayga ka iftiimay markaasaan dhulka ku dhacay oo waxaan maqlay cod igu leh sawlosow sawlosow maxaad ii silcinaysaa markaasaan u jawaabay oo ku idhi yaa tahay sayidow markaasuu igu yidhi waxaan ahay ciisaha reer naasareed oo aad silcinaysid oo kuwii ila joogayna runtii waxay arkeen iftiinkii laakiin ma ay maqlin kii ila hadlay codkiisii markaasaan ku idhi maxaan sameeyaa rabbiyow kolkaasaa rabbigu igu yidhi kac oo dimashik gal meeshaasaana lagugu sheegi doonaa waxa ku saabsan waxyaalihii lagu amray inaad samaysid oo dhan markaan waxba arki waayey dhalaalkii iftiinka aawadiis kuwii ila joogay ayaa gacanta igu hagay oo waxaan imid dimashaq oo mid la odhan jiray ananiyas oo nin cibaadaysan ahaa sida sharcigu leeyahay oo ahaa mid yuhuuddii halkaas joogtay oo dhanba marag wanaagsan u furtay ayaa ii yimid oo iska kay ag taagay isagoo igu leh walaal sawlosow araggaaga hel oo saacaddiiba waan arkay isagii markaasuu igu yidhi ilaaha awoowayaasheen ayaa ku doortay inaad doonistiisa ogaatid iyo inaad kan xaqa ah aragtid oo aad afkiisa cod ka maqashid maxaa yeelay dadka oo dhan hortiisa waxaad isaga ugu markhaati furaysaa waxaad aragtay oo aad maqashay haddaba maxaad u sugaysaa kac ha lagu baabtiiso oo dembiyadaada iska maydh adoo magiciisa ku baryaya oo waxaa dhacday markaan yeruusaalem ku soo noqday dabadeed intaan macbudka ku tukanayey inaan riyooday oo waxaan arkay isagoo igu leh degdeg oo dhaqso yeruusaalem uga bax maxaa yeelay markhaatigaad ii furaysid kaama ay aqbali doonaan markaasaan idhi rabbiyow iyagu qudhoodu way og yihiin inaan xidhxidhay oo aan sunagoog walba ku garaacay kuwa ku rumaystay oo markii la daadshay dhiigga istifanos oo ahaa markhaatigaaga aniguna waan ag taagnaa oo u oggolaanayey oo haynayey kuwii isagii dilay dharkoodii markaasuu igu yidhi tag maxaa yeelay waxaan kuu dirayaa meel fog inaad dadka aan yuhuudda ahayn ugu tagtid bawlos wuxuu isku sheegay waddani reer rooma wayna dhagaysteen ilaa hadalkaas markaasay codkoodii sare u qaadeen iyagoo leh dhulka ka fogee ninka ceynkan ah maxaa yeelay ma qumana inuu noolaado oo markay qaylinayeen oo dharka iska xoorayeen oo siiga hawada ku tuurayeen ayaa sirgaalkii sare wuxuu amray in isagii qalcaddii la soo geliyo oo wuxuu u sheegay in karbaash lagu imtixaamo si uu ku ogaado sababtii ay sidaas ugu qaylinayeen isagii oo markay suumanka ku xidheen dabadeed ayaa bawlos wuxuu ku yidhi boqol u taliyihii oo ag taagnaa ma qaynuunba inaad karbaashtaan nin reer rooma ah oo aan la xukumin markii boqol u taliyihii taas maqlayna wuxuu u tegey sargaalkii sare oo u sheegay isagoo leh maxaad samaynaysaa waayo ninkanu waa nin reer rooma ah markaasaa sirkaalkii sare u yimid oo ku yidhi isagii ii sheeg ma nin reer rooma ah baa tahay markaasuu yidhi haah kolkaasaa sirkaalkii sare u jawaabay oo ku yidhi waddanninimadan waxaan siistay lacag badan laakiin bawlos wuxuu ku yidhi anigu reer rooma ayaan u dhashay haddaba kuwii doonayey inay isagii imtixaamaan markiiba way ka tageen xataa sirkaalkii sarena waa cabsaday markuu ogaaday inuu yahay reer rooma maxaa yeelay wuu xidhay bawlos baa iskaga daafacay shirka hortiisa laakiin maalintii dambe isagoo doonaya inuu hubsado waxa yuhuuddu ku dacwaysay ayuu isagii furay oo wuxuu wadaaddadii sare iyo shirka oo dhan ku amray inay isu yimaadaan markaasuu bawlos hoos u keenay oo soo hor taagay iyagii